والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب فضل فارس reer faris fadligoodii ayuu baabkiisi yahay bal dee qolooyinkii badnaa ee kolley ciraaqna markaa hore iyagaaba maamuli jiray iyo wixii ka sheeyeyba deganaa reer faris bal wax iyaga fadligooda dee waana dhammaan reerku maahe waa wixii kaba islaamay iyo kolley xagga diinta oo kale iyo marka ay islaameen mansiladii ay kuba lahaayeen iyo umuuro saasuu macnuu tilmaamayaaye fadligoodii buu baabkiisii yahay xadaثna محamed بن رافiع وcبد بن حmaydi qال cبد أخbarna وqال بن رافiع xadaثna cبدالرزاq qال أخbarna معmر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أbي هريرة qال qاla رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم jacfar ibnu burqan aljazari kolley kitaabka waa dadka dee kuba sugan ee ruwaaddiisa kaba mid ah yaziid ibnulasamna horeynu usoo marmarnay isagaynu usoo aragnay iyadoo dee kolley maymuuna bintulxaarisi walaasheed baaba dhasho ibnu cabaas habre wadaag bay ahan walow nin taabiciya yahay wuxuu markaa abu hureyra yihi qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi low kaana diinu xadiidku kolley sabab buu leeyahay waana riwaayada dambe sababtay nooguba iman doontaa ee low kaana diinu diinku hadduu yahay halka beddelkeeda iimaan baaba meeshii inoo iman doona riwaayada dambe waa xadiid keliya uun imaam axmed oo kale beddelkooda low kaana alcilmu baa dhacday cilmigu oo taas haddee cilmigiina waa umuurihii uguba ahamsanaa diinta ayuu kaba mid yahay haddaba diinku ama iimaanku hadduu ku sugan yaho cinda surayaa xidigaha aada iyo aada u durugsan bal surayaa lagu magacaabo kolle waa xidigahan malaadeesan waxa weeyaan luqadeena bal ururka dadka qaarkood urur ay yidhaahaan badhna laxa ay yidhaahaanba waa xidigo yaroo dee bal matalan malaha fogida ay fogyihiin daraaddeed xataa dadku malahaas ay u kala indhafiiqan yihiin cadadka uga muuqdaa wuu ku kala badan yahay oo urursan oo bal luqada carabeed asuraya baa la idhaah kolkol marka shayga bucdigiisa iyo fogidiisa la tilmaamayo way ulaba yimaadaan luqada qaarkeed marka laba shaksi oo aada u kala durugsan laba sheegayha aynasara min asuraya cibaaro saasa oo xataa raggii xufaada qaarkood barkood labadna ay muqaaranayneen ay ku sifeeyeen taasi way jirtayba haddii luqada carabeed kolkolin waxay markay idlaaqaan annajmu haddii la idlaaqa annajm iyaga naftooda ayuu dee idlaaqa kuba dhacaayo xataa suuradan wanajmi idaa hawaa bacdigood way kuba fasireen waayo annajmu cinda aliطlaaq markay noqoto dee asuraya ayuu luqada carabeed kolley ayay ama dee say uba isticmaali jireen walow najmigaa dee macno kalena lagu fasiro hadduu dhir iyo waxaa yahay geedka weyne jiridlana ashajar baa la yidhaha wixii aan jirid lahayne nabaadkane najmi waa la yidhahaaye bal haddaba in low kaana diinu diinku hadduu yahay cinda suraya macnaa fogi wuxuu kaba qabo halkaa uu ku sugan yahay waa xidigaha fog ee ururka la yidhaaho ma laxaha la yidhaaho de waa manaadiqda qaarkood baa laxa la yidhaaho xataa cibaara jirtay iyagoo waktigay dhacayaan mala dee ay tilmaan u ahayd markay dee markay laxadhacaan bay laxadhalaan oo kale ujeedada waktigay dhacayaan waktiga gubay dhacaan imaka waktiyada imaka inagu soo dha bisha akhirkeeda waa la arkaa markay dhacayeen oo markaa ay laxadhacaan oo ujeedada marka ay dhacaan baa dee gugiina gelayaay oo ay dee laxyihii kale ee caadigahay ay dhalaan kolley waxaana jirtay axaadiid kala duwan kuba soo aroortay idaa dalaca annajmu ruficat ilcahatu bal waa xadiid duruq kala duwan ama riwaayaad kala duwan leh markay waa najmigu markaa suraya waan odhan markuu soo baxo waa subaxnimo markuu soo baxo ahadii iyo aafadii waa la kor yeelay kolley xadiidkaa macnihiisu waxa uu yahay waa sa dee timirtii iyo waxyaalahaas oo saxaabada qaarkoodna de ay ka dhigayeen waktigii aynu soo maray ahayd himaarta in la iibin karo markay midaba yeeshaan oo kale fisaadka ay bilaabayaan oo kale kal hadday soo baxeenba waqtigaasaa la gaadho inay timaartooda iibin jireen bacda asaxaaba ama waqtiga la iibin kara waqtiga ay ku qaydi jireen kol haddii ay xidigahaas sabax ay subax muuqdaan ahadi waa la kor yeelay ujeeddada waa waxyaalihii khaasatan midhihii go-i jiray waqtigaa xagaagii sida timirtoo kale inta ka horeysa waxaa laga yaabaa wax ku yimid daraaddeed weli waa curdino inay wax noqdaan kol haddii waqtigaa la gaadho khalaas way kadib badbaadeen aafadii daadin jirtay midho waa midho barkaa bislaaday baa la ictibaarinaya laba iibin karo bal axaadiidka macnahaas kuba yime waa alfaada leh idaa dalaca الnajmu ruficat اlcahatu ama idaa dalaca najmu sabaxana waa macnu ujeedo waa thuraya oo kale de waqtigay soo baxana waxay dhan waqtigan saddexiyo tobanka bisha may ayay subaxnimada soo bixitaankooda xaggan marka waqtigan bay dhaci doona dhowaan laakiin waqtigii haddan dib usoo noqonayaan ee xaggan ka muuqanayaan subaxda hore ama waqtiga dee subaxdii ay soo baxayaan ba ah waqtigaa bisha labayo tobankeeda ama saddexiyo tobankeeda waana waqtiga xadiidkaa lagu fasiraa ee dee aimada qaarkood ay soo saareen xadiidka sida laguma fasiro haddaba bacnaafogi wuxuu kaba qabo iimaanku hadduu cinda suraya uu ku sugan yahay la dahaba bihi ay ilayhi dheh xaggiisa waxa u kici lahaa rajulu nin min ahli farisa min farisa reer faris kaba mida ow qaala wuxuu ihi min abnaa'i farisa reer faris ama ilmo farisba ama dadka dee reer faris kaba mida xataa yatanaawalahu ilaa u qaato macnaa diinku hadduu ku sugan yahay suraya aad iyo aada u dheer yahay macnaa dad reer farisa ayaa dee diinka himadooda iyo ijtihaadkooda iyo dee diin kastay u raqbaynayaan baabay gaadhi lahaayeen oy soo qaadan lahaayeen bal lafta dambe ay noo dambeeyo waaba kan xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna cabdالعaزيز yعni بn mحamedi عan hawri عan abi الغayثi عan abi hurayraةa qaala anahu qaal kolley sawrkan sawr ibnu zayd baa la yidhaah waa nin reer diira oo reer madiine ahaa abulkayskana salim baa la yidhaahyo dee abihi xataa sooma naqliya nin cabdillahi bnu mudic la odhanayo quraysh ay mawaalidiisa uu yahay waa nin isna reer madiine oo siqoo taabici oo ninka abu hurayre kaba warinaya bal magacan sawrna de waa magacii xayawaanka o de waanay la bixi jireen kolkol kitaabkeenan markaan eegno wax sawr la yidhaaho magaca markay noqoto dee shaksigu leeyahay waa ninka keliya inooguma sugan oo sawr ibnu zaydi diili waxaa jirta nin kale oo in yar ay ku kala duwan yihiin aadna xagga dabaqada way isku dhow yihiin oo sawr ibnu yaziid baa la yidhaha halka kani sawr ibnu zayd kaba yahay kaa sawr ibnu yaziid baa la yidhaahaa kolley taqriibka xaafid oo kale iyo waxaa dhacday dee raqamka caynkuus iyo in muslimna uu kaba wariyaa dhacday laakiin asalkiisa taasi kuma sugno taadiibu taadiibe bukhaari waa ka wariyey asxaabu sunanna way ka wariyeena laakiin bal sida labada taadiib kuma sugan riwaayo kuma laha muslim walow xaafid raqamkiisa taqriib ay dhacday waa thawr ibnu yaziid abu khaalid alxemsi waa nin reer xemsa ninkan aan haynaa waa thawr ibnu zayd almadani waxaana jirta kitaabkan alkowkab ulwahaaje sheekhan beledkeena mandiqadeena ni leeyahay waxaa halkan dhacday isagoo sawr ibnu yaziid yidhi ayaa dhacday kolleyna waxaan filayaa uun waa arrin ugaba timi uun xaafid ibnu xajar kitaabkiisa fatxulbaari oo dee dabcadu aad mid loo dabdiyey maaho akhdaadna waa iskaba badan tahay markuu xadiidka qabanayey inay dee dhacday thawr ibnu yaziid almadani laakiin waxay la tan waa taxriifyo xagga madbacada ka yimid taas waayo almadani ninka kale waa reer xamsa ninka ayaziid la ydhaah xadiidkiina waa kani bal imaka waxaan leenahay ninkani waa thawr ibnu zayd addiili bal horta ama kaa kale kitaabkeena inooguma sugna thawr ibnu yaziid waana labada keliya marka la eego magac ahaan labada saxiix kuma sugan bal waxaan leeyahay malaa nin kalea soo raaca thawr ibnu cufayr la yidhaho kitaabka nasaa-i un ku sugan kutubta lixdaana wax thawr la yidhaho saddexaasaaba jiraan wax kale ma jiraan wax thawr iyaga la yidhaaho saddexaasoo ninkaa thawr ibnu cufayro isagu nasaa-i un kuma sugan bal mثalا inta kalena labadan baa ku sugnaanaysa walo mslim aan leenahay ninkanu baa kuba sugan wuxuu yihi abu hurayra qaala kunaa waxaanu ahayn juluusan kuwa fadhiya cinda النabiyi salى الlahu عalيه wasalam nebiga agtiisa id waqtigaa naزlat waxa soo degtay calayhi korkiisa waxa ku soo degtay suuraة الجumucati suuradan suuraة الjumuca ayaa soo degtay waxaan arkaa dee waa inteeda hore waayo intan salaada jumcada kaba hadlaysa iyo rasuulka ilaahay isagoo khudbaynaya inay dad ka tegeen oo kale iyo kolley way horeysay oo waqti ka horeeyey dee imaatinkiisii ama islaamkiisii abu hureyre ay noqonaysaa soo xaafid yidhaahe bal suuraddan baa soo degtay rasuulka ilaahay bay la joogeen falamaa qara'a markuu aqriya rasuulkii ilaahay waakhariina minhum lamaa yalxaquu bihim ayaddaa uu aqriyey kale waakhariinana laba icraabood bay culimmadu ama tafsiirkii iyo dee ay soo naqliyaano inan waakhariina inoo nasbisan tahay oo markaa damiirkan wa yucallimuhum taas ay ku cadfan tahay oo waxa weeyaan ilaahay waa ka huwa aladii bacata fi lumiyiina rasuula min oo rasuul oo dee warkaa waxa weeye markaa yucallimuhum taas oo waakhariina wa yucallimu aakhariina kuwo kalena waxbuu barayaa yaanay isagii laba kulmin hadyigiisii baa gaadhaya axaadiistiisii baa gaadhaysaa qur'aankii lagu soo dejiyaa gaadhaya oo minhum lamaa yalxaqu bihim weli aan soo hareerin oo dee iyagii kaba midoo laakiin weli aan imanba in waakhariina fi lumiyiina dee ay ku cadfan tahay oo ay jiran tahayoo ilaahay waa soo diray bacata fi lumiyiina iyo waaaakhariina wa fi aakhariina minhum lamaa yalxaqu bihim kuwo kaloon weli iman oon la helin laakiin iman doona kuwaasna waa u diray oo risaaladiisu iyaga kuma gaabna ee dee waa dadka o dhan waa risaalada caamka ahe lamaa yalxaqu minhuna lam yalxaqu bihim weli aan haleelin laakiin waa la filanayaa dee wasay lamada macnahay keenayso inay soo haleelaan oo dee yimaadaan helaan waa wax la sugayo ee weli waana imanun qaala rajulu nin baa deeta yidhi man haaulaa'i yaa rasuulallahi kuwaasi waa iyo rasuulkii ilaahay falam yuraajichu nabiyu salى اllahu عalيه waslm nebigu uma jawaabin weeye uma celin hadal jawaab oo ciddii ay ahayd umu magacaabin xataa sa'alahu maratan aw maratayn aw alaata ninkii baa su-aashii dayn waayey waa ku celceliyey oo dee mar ama laba gooroo dambuu weydiiyey oo dee saddextii horaa ugu badnaan ku noqonaysa waayo saddex goor dabadeed rasuulka ilahi waxba laguma weydiin jirin qaala wuxuu yihi marka abu hurayra oo fiinaa dhexdayada waxaa ku sugnaa markaa nala joogay salmaanu alfaris salmaankii reer faris salmaan اlkhayr salmaan ibn اlislaam ayaaba naga mid ahaa oo na dhex joogay qaala wuxuu yihi fawadaca الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay baa dhigay yadahu gacantiisa calىa salmaana salmaan buu saa u duldhigay gacantiisii uma qaala wuxuu yihi xadiidka sababtii aan lahayn waa soo socotaay low kaana aliimaanu iimaanku hadduu ku sugan yahay cinda suraya oo dee meesha aada u durugsan iimaanku uu kuba sugan yahay lanaalahu rijaalu macnaa rag baa dee intay tagaan halkaas iimaankii dee galaylaah ama cilmigii halkaa kuba sugnaaba soo qaadan lahaayoo lanaalahu rijaalu min haaulaahi rag kuwan kaba mida xadiidka fadiilo qolada si ay leedahay way inooguma sugantahay dee kolley arrinkan mistaaqiisna waaba muuqday oo bal maalan iyadoon waqtigu siiba dheeraad markii bilaadoodina islaamka gaadhay ay islaameen dee kolley qarnigii koowaadba dad aada iyo aada u badan oo diintii intay fahmeen cilmigii xambaareen ku dhaqmeen dadkii kalena uga sii gudbiyey oo a'imo noqday iyadoo bilaadii carabeedba xataa la joogo laga markaas oo ayaa dee ka dhex muuqday intii ka dambeysayna way kaba ziyaadayeen oo dee culimadu haddayn hal noqoto in ama muxadisiin oo aada iyo aada uguba badnaayeen mufasiriin haba lahaadeen fuqaha haba lahaadeen abuxaniifa haba dadkaa kaba mide waxa weeyaan mandiqada kaba yimi wax la koobi karo wax la tirin kara maaho oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dalaa-ishii nubuwadiisa iyo bal markaa dee arrintan uu tilmaamee muuqatay oo de hadday cilmigii iyo iimaanba ay tahay qeyb aad iyo aada u badan ayay kaba qaateen oo bal bilaadii khuraasaan la odhan jiray iyo bilaadii kale maa waraa nahriba dadka kaba yimi ee aynu ilaa imakadan aahaartoodii ku intifaacayna inagu cilmigii ay kaba tegeen aan kuba intifaacayna dadku ay ummaddu kuba intifaacayso wax la koobi kara maaha haddaba waa taa low kana aliimaanu cinda suraya lanaalahu rijaala min haaulaa cahdigii taabiciinta dabadeedna kolley waxaa la arkaa in badan oo carab ka mid iyadoo siyaasi iyo umuuro kale loo jeestay cilmiga dadkii ru-uustoodii aimadooda haddee iyaguba haba jireen kolley jaanibkii miisaanku uba batay baaba jaanibka kalaba ahaawe baabu qowlihi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisii baabkii weeye uu yihi annaasu ka ibili miatin dadku waa geel boqolo oo kale oo laa tajidu fiiha raaxilatan aanad hal ama raaxilo dee kolley ta'du waxba mubaala waxay keenaysaa un imaka halkan waa si dee nasaaba iyo fahamaya mubaalaqa ahuna ma keenaysa ta'niis ma keenayse waa wax la fuulo oo neef dee hayina oo dee usuubada in la rarto safar dheer uu galo bal maalan aanad kaba helhayn xadiidka inooguba iman macnaa lafdigu xadaثnي محamed بن رافiع وcبد بن حmayd واللفظ لمحamd qال cبد أخبرnا وqال بن رافiع xadaثnا cبدالرزاq qال أخبرnaa معmr kole waa snadkii hore oo kale un aynu xadiidkii horeba casharku inoogu bilaabnay oo kii oo kale qال أخبرnaa معmr عن الزهري عن sاlm inta yare dambe isbedeshay markaa معmr wixii ka dambeeya عن ابن عمر قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم تجiduna waa helaysaan الناaسa dadka kaibili مئaة waa بqل geelo oo kale iyagoo ahoo laa yجid aanu helayn الرaجuل ninkii dee doonaye wuxuu neef gaadiid uu kaba dhigto فيiha geelaa dhexdiisa بqل iyagoo tiradu gaadhay raaxilaةan raaxilo usuuba dee fiican oo wanaagsano waa neef geelo oo dee u suubadan raaxilo inuu noqdo ee raaxilona waxa u suubanayeyba waa annajiibaة اlmukhtaaraةu min alibili lirukuubi wagayri waa neef xoog intuu leeyahay safar dheer iyo dee jid dheerhayaan dheerna dee iyadoo uu raran yahay ama la saaran yahay uba suubada degan oo hayina waxyaalahaas haddaba aanad kaba helahayn taawe bukhaari oo kale xadiidkan waa la wariyey muslim iyadoo kaley dee xadiidkan ibnu cumar oo sanad weliba asax alasaniid laguma sifeeya ama kuwaasbana uu kuba wariyayoo inama الnaasu kaibili miati laa takaadu tajidu fiiha raaxilatan baa lafdigiisu ah dadku wuxunbaabay yihiin sida boqol geelo oo kale oo aanad u dhowaanahayn inaad hesho oo neef raaxilaad kaba hesho macnuhuna waxa weeyaan imakaa kolley xadiidku imakaa dee waxa weeyaan raaxiladii waxaan idhi waa neefkaa geela ee marka la eego hadday tahay rarasho iyo fulitaan iyo safar quwo badan u lehoo dee taa adkaysi badan u leh xooggale mandarkiisna fiican iyo hayinkaa kaas baa dee kii u suuban jiree raaxilo laga dhigi jiray u ahaa kaasna marka la eego geela noociisaas geel badan ayuu naadir kuyo dee waa neef neef baa taa lagaba heli jirayoo uba suubanayay haddaba ruuxa marka la eego dadka axwaashiisa hadday tahay akhlaaqdiisa iyo mucaasharadiisa iyo waxtarkiisa iyo ixsaankiisa dee uu yahay mid laga raali yahay oo taam ah waxtar weyn dadkii uba leh nafci weyn uleh isagoo dhibkiisii laga badbaadayo dadka dhibtoodii iyo culayskoodii qaadaya ee dee bal maalan marka la eega ixsaankiisa iyo waxtarkiisu dadka aada buu ugu yaryahay weeye aad buu ugu naadir yahay sida maalan neef geelahoo kaa dee waxa weeyaan usuu badan raaxilo in laba idhaah neef geela quwadaasla aan sheegnay hayina oo isagu raaxilo u suubanaya siduu geel badan oo meel laysugu keenayba ugu yaryahy neefsaasi uguba yaryahay ayaa ruuxa axwaashiisa iyo akhlaaqdiisa iyo laga raali yahay waxtarkiisu dhan yahay ixsaanka badan leh dadka culayska ka dul yeeraya holoy iyo waxyaalaha caynkaasiya wixii ay u baahnayeen uba fulinaya uu ku yaryahay dadka oo macnaa waxa weeyaan ruuxa marka la eega awsaaftiisa lagu tirin karo kamaalkii bashar waa ruux dhan waa ku yaryahay dadka saa ay neef geelo taa usuu bado raaxilo lagu magacaababa geeli badnaayoo boqol gaadhay uu uguba yaryahay oo ay dhici karto geelaa boqolkaa in neef lagalaba soo baxo ama awrayino lagalaba soo baxo inuu kuba yaryahay ayaa dadkana ruuxa caynkaasi kuba yaryahay macnaha xadiidku kolley waatay u badayin culimadu ay nooguma fasireen taasba weeye oo waa xagga marka la eego ruuxa marka la eego awsaaftiisu ay dhan tahay jawaanibta aan sheegnay waa yaryahay dadka oo wax badan maaha aad buu ugu yaryahay dadka sida neefkaa geelee kaleba ee sifadiisu ay taatay geel uguba yaryahay bismi illahi الرaحmaan الرaحيم bal halkaa kitaabu الfadaaئل iyo manaaqib halkaasuu inooguba dhammaaday waxaa inoo bilaabmaya kitaab kale oo wuxuu kitaabu الbiri والصilati والaadaabi samafalki ixsaankii baarinimadii tii waalidka iyo iyo xidhiirhkii qaraabo iyo arxaam iyo waxaa laba xidhiidhinaya iyo aadaabtii fiicnayd iyo umuuraha bal ayuu kitaabkeedii yahay kolley birigii waalidka inoogu soo horeynaya umuurahaasi waa inoo iman dee muddana waan ku jiri doonaa biidn illaahi tacaala waxa weeye haddaba balkaa kitaabkiisii weeye marka maxaa usoo horeeya baabu biri اlwaalideyni wa anahumaa axaqu bihi way labada waalid ixsaankii loo ixsaanfalayey loo samafalayey iyo weliba suxbo fiican iyo ixsaan iyo samafal kuwa ugu xaq badnayeen dee shaksiga waa dadka ugu xaq weyn isaga labadiisa waalid baa ugu xaq weyn marka hadday beri noqoto iyo suxbo fiican iyo ixsaan iyagaa ugu xaq mudsan oo dadka kale oo dhan ba iyaga kaga horeynaya cid kastaba iyaga kaga horeynaya bal taas buu baabkeeda iyo umuraa caddaynteed xadaثna qtaybaة بn سacيid بn jamiil بn طarifi الثaqafiy caaw inoo isu keen raaciyo dee qtaybaة bn saciid naynin inagu yar maho nin dee boqolaal xadiiث warinaye laakiin waa kan maanta jamiil iyo طarif iyo waa kan magacii awowgii iyo awowgiisii labaad iyo buu inoo sheegay aلthaqafiyo wa زuhayr بn xarbin qaala waxay yidhaaheen labadaa sheekh ama labadaa imaam xadaثna jrيir عan cmaraةa bn الqacqaaci عan abi zurcata عan abi hurayrata qaala anahu qaal kolley dadku waa dadkii aan soo ararki jirnay cumara un ha ugu yaryaraadaan filaya laakiin isagana hore waan u soo aragnay jariir waa ina cabdilxamiid cumaraة bn الqacqaacna bal mar danbuu inoo soo yar noqon doonaayo kolley nin kale ay qaraabo yihiin baan la yar eegi doonaa waxyaalo yar jirana meelahan yar tilmaami doonaaynota abuzarcana waa dee abuzarcata ibn camr bn jariil ibn cabdilaahi weeyaan oo saxaabiga jariilka jariil ibn cabdilaahi ba waa ilaa kitaab limaan baan kusoo arkaynayba abu hurayra ayaa qaala wuxu uhi jaa rajulu nin baa yimi ilaa rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay buu u yimi nin magaciisa halkan maba hayno xaaf bnu xajar baa yidhah waxaa suurtagala inuu yahay mucaawiyat bnu xayda isaguna ixtimaalka wuxuu yihi bukhaari baa kitaabkiisana aladab اlmufrad xadiidkuba wariyey mucaawiya uu su-aashan oo kale rasuulka ilaahay weydiinayo markaa taas buu hi waa suurtagale faqaala wuxu uhi ninkii man axaqu الnaasi dadka yaa ugu xaq mudsan yaa ugu xaq leh bixusni صaxaabati waa dhaqan wanaagayga suxbadayda fiican ixsaankayga iyo biriga iyo mucaasharadayda fiican dad yaa ugu xaq leh buu yihi qaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh umuka hooyadaa qaala wuxuu yihi ninkii oo hooyadaabaa dad oo dhan ugu xaq leh uma man yaa ku xiga oo yaa soo raacaya xagga suxbada fiican qaala uma umuka haddana hooyadaa buu yihi uma man qaala uma umuka markii saddexaadna hooyadaa buu yihi qaala uma man markaasuu yihi haddana ninkii su-aashii ma dayne bal waa yahay hooyadii xaqeedii adkaadee rasuulka ilaahay ugu celceli yaa dabeetna kusoo xiga qaala wuxuu hi uma abuuka aabbaha ayaa isagu kuba soo xiga oo ixsaankaa iyo suxbadaada fiican isagu markaa hooyadaa dabadeed dad oo dhanba ugu xaq leh wa fii xadiidi qutaybata man axaqu bixusni صaxaabati waana isla macna eeg lafdigii hore maxay ahayd bixusni imaka صaxaabati kaa hore waynu kusoo aragnay laakiin lafdi baa jiray man axaqu الnaasi bxusni صaxaabati halkana lafdigii annaas un baan la socono man axaqu bixusni صaxaabati dee kolle waa dadkiina walam yadkur الnaasa lafdigaa ma sheegin bal xadiidku isagu inoo socon doono uu inoo socon doono aلصaxaaba iyo aلصuxbana waa islaaba mide waxa inoogu sugan bal dee xasi iyo boorin aad u adag oo laisku boorinayo horta labada waalid ixsaankooda iyo birigooda waxaa inoogu suganna markay labada waalid xataa noqoto dee dad oo dhan iyagaa labada waalid kaga xaqle xusnu suxba iyo biri ee markay labadii waalid noqotona hooyadiibaa taa dee aabbihii kaga sii xaq badan taas weeye waciiddii soo raacaysay xadiidka riwaayadiisa dambey inooguba imanaysaa markaa sheekhu wuxuu culimada kaba soo naqlinayaa sababtan hooyada loo horreysiiyo hooyadii ay aabbaha uga xaq weynaatay dhibkeeda weladka ay kala kulanta aad iyo aad ugaba badan dhibkii aabbuu kalaba kulmay oo dee bal maalan xamligii aabba lama wadaagsan oo muddo dheer qaadanayo walliciis iyo wixii ka dambeeyey culayskii iyo dhibtiilaa wadcigii waa fooshii iyo dhalitaankii iyo taasoo mashaqo adag oo dhib badan ah iyadana aabba lama wadaagsan irdaaci naaskudugi saddexdaa arrimoodba aabbuhu lama laha wixii intaa dhaafsanee xaggii tarbiyadii iyo khidmadii iyadoo weliba haynta kale ay ugaba badnayd dee waabay wanaagsanayaane laakiin saddexdaa arrimood waa saddex laba dheertay ilaahayba subxaana wa tacaala qur'aanka markuu insaanka sheegay labadiisa waalid waa si guud inuu u faray in ixsaankood iyo la samafalkood ayuu haddana hooyadii xamalatu ummuhu wahnan calaa wahnin wafisaaluhu fii caybna waa macnahan dacfi dacfi korkiya waa dacfigii xamliga dacfigii wilaadada iyo laba sunadood ay naas kuba duwaysay intaasoo dhan waa ta ay laba leeda ay dee la dheer tahay aabihii marka taas baa keentay hooyadu xaggii beriga inay aabba ugaba badan tahayoo de haddii ba la ydhaaho hala qayb qaybiyo dee san oo kale afar meelood marka loo qaybiyo berigii alaasata arbac hooyadii baa yeelatay sida xadiidka inooguba sugan halkii kale ayaa aabbihi yeelanayaaba wixii iyada dhaafsan dee way kaba dambeeyaan oo bal markaa arrinkana ijmaac ahaana muxaasibi waa soo naqliyey bal umuurahaas dee qur-aankiina inooguba sugan halkana taas ayaa keenaysa tafdiilka hooyada oo waa mashaqaadka aad iyo aada u badan ee laba kulantay oo cid bal maalan u gudi kartaa jirin adabulmufrad buu bukhaari kuba wariyaa ibnu cumar oo kale oo nin reer yamaneed ahaa yaman oo suurtagal inuu hooyadiisaa kagaba keenay xajkuu keenay oo maka ayuu joogay uu dawaafayey hooyadiina da- bay ahayd aan socon karayn oo dhabarkiisuu ku siday eeg dhabarkiisa uu dawaafinaya saxii oo suurtagalla inuu sidaa kuba keenay oo saasoo ilaa beledkiisii markaasaa wuxuu lahaa inii laha lbaciiru inii laha lbaciiru اlmudallal in udcirat rikaabuhaa lam udcar oo waa taasu leey anigu hooyaday waxaan u ahay hal ama awr hayina oo haddii xataa kolkol neefkii hayinka hadday wax didiyaan oo wax kusoo baxaan waa didaya waa buubaya waxa dhici karta inay wax kala daato laakiin anigu de haddii xataa rikaabteeda la didiyo oo kale anigu mid didayaba iyo de hooyadayba ay saaran ooma dhaqdhaqaaqayo markaasuu yihi ya bna cumar hawaa kaawaad aragtaaye hal jazaytuhaa ina cumarow ma u abaalguday ibna cumar muxuu yihi laa walow bizafratin waaxida iskaba daaye dehasho mar keliyo markaa ay umulaysay dee ay ducootay oo kale taa keliyana maad gudin wax kaleba iska daado taasoo kale wax la gudi kara ma haddaba tan baa keentay dee in ziyaadadan iyado taasoo mashaqadaa ziyaadada ah xadiidkuna waa inoo socdaa xadaثana abu quraybin mحamed ibn اlcalاء اlhamdaniyu qala xadaثana بn fudayri can abihi can cumaarata bn اlqacqaaci can abi zurcata can abi hurayrata qaala sanadku waa kii hore dadkuna waa dad aynu soo wada maray ibnu fudayl iyo aabihiina marar kala duwan bay kitaabka ku sugan yihin oo ibnu fudaylna moxamed ibnu fudayl aabihiina waa fudayl ibnu ghaswaani laakiin marar maha mar iyo labiyo saddex toona inka badan bay kitaabka kuga sugan yihiin nina waa atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey nina waa oo ugu yaryaraa nina waa raggii ugu waaweynaa un atbaacu taabiciinta fudayl ibnu ghaswaan cumar ibnu qacqacna waa ninkii marka horeba inoogu sugnaan leeyahy bal waxbaa igu yar hadhay can abi zurcata can abi hurayrata qaala qaala rajulu nin baa yihi yaa rasuula allahi man axaqu bixusni suxbati waa xadiidkii nin suxba iyo saxaabana waa isla mid yaa dad ugu xaq leh suxbo wanaagii iyo mucaasharo fiican iyo ixsaan qaala umuka uma umuka uma umuka uma abuuka hooyada haddana hooyada haddana hooyada oo aabihii dee mar iyo laba waa saddex goor bay kasi fadligeedu kaba dheer yahay iyo uma abuuka haddana aabbaha uma adnaaka adnaaka bal aan iska wax ficil baan qadarana aan kuba nasbino xaafid baa kaba soo naqliya halkan dee adabna malaa way dhacdee uma abaaka uu soo naqliyaa muslime laakiin ma arko riwaayada imika lafdigan aan hayno kuma arko walow muslim uba tiiriyo uma adnaaka ay uma bira adnaaka marka dee labadaadii waalid xaqoodii ayaa ka horeynaya cid kastaba eh hooyaduna iyadaa aabihii ka horeyse wixii markaa intaa soo dhaafsan ixsaan iyo samafal iyo xidhiidhin adnaaka bira adnaaka wey waa ka ku dhow u samafal ee dadka ugu dhow oo taasoo adnaaka muxuu noqon bira adnaaka waa ka ku dhowo dee s walaalkiibaa imano awowgiiyo ayeydiibaa imano adeeradii iyobaa imanayo dee si loo soo kala dhawaayo uma adnaaka adnaaka xadaثna abu bkr بn abi shaybةa qala xadaثna شharيik can cmaaraةa وbni shubrumata can abi zurcata can abi hurayrata qala anahu qaal bal xadiidku waa kii lafdi yar un baa inoo dambeeyo ziyaadaha sharikna waa shariik اlqaadi sharik ibn cabdillahi nakaci weeye kitaabkana marar wuu kusoo noqnoqdaa waana nin qaadi ahaayoo aada saaribna uu ahaayo kolley akhbaartiisa xagga qaضa iyo tarjamadiisa inula laamisi yar iyo keyrkiiba cumaara imakaan soo haynaye laakiin maanta maxaa halkan la socda nin kale ibnu shubruma cumaarahan magaciisii hore wataa cumaarat bnu lqacqaac qacqaacaasna waa ina shubruma marka ina shubrumahani waa adeerkii oo cabdillaahi bnu shubruma la yidhaho waa nin faqiihna ahaa hiqa ah oo qaadiya labadooduba axaadiistoodu ma badnee qaadina ahaayo dee bal sufyaan athouri baa laga soo naqliyaa marka lagu yidhaha muftiyadiina waa kee kuufa la sheegayay ayuu ibnu abi leyla waa moxamed iyo ibnu shubrumahan buu sheegaayo waa nin qaadi oo faqiiha faqiihna u ah isaga iyo muqiirat bnu muqsam aynu kitaabka kuwa soo aragnay iyo xaaris alcukriya ayay soo naqliyaan oo kutubta inoogaba sugan kalkol inay habeenkii bacdulcishaa intay fadhiistaan masaa-isha fiqiga ay islama baxsanayaan waagu ugu baryi jira siay u fadhiyaan de ay taa u joogaanba waa xaggii bal jaanibkaas iyo cilmiga soo jeedkiisa ay kusoo jeedayeene bal waxaan leeyahy waa cabdullaahi bnu shubruma cumaare isagaa u adeera taas weeye ifnxubaari kolley waa kitaabkaasi dee waxa weeyaan bal dee qaamuusu sunaba lagaba cabiro shawkane la hijrata bacda alfatxu kama cabirin oo dee kitaab la baaldhiga ama la yidhaha lagu soo dhaweeya mama jirto shuraaxda marka la eege halkan oo kale markuu xadiidkan qabanayay waa mujaladka tobnaad ayaa waxaa dhacay ibnu cami shubruma ime ibnu cami waxa weeyaan cumaara isagoo kaba hadlay waa ibnu cami ibni shubruma waa in adeerkii annao aniga la adeer bay isu yihiin kale waxaan leeyahy un waa khada madbacdeed oo watan lahaade madbacadu un bay khada u tahay isu adeer weeyaane ilmadeer ma aha saadaaba kitaabkiisa taadiibu taadiib ba xaafid dhacday oo inuu yahay ibnu akhi cabdillahi ibnu shubruma cumaare laakiin fatxulbaari waxaa kuba sugan inuu in adeerkii yahay kolley waa khada madbacdeeda maha arrin xaafid weeye bal taas oo kale in arrin kalea taadiibu taadiib dhacdayoo cumaara adeerkii inuu ka weynaa xagga da-da kuma sugna taqriib iyo kale fatxulbaarina halkan kuma odhanay laakiin taadiibu taadiib buu sidaa kuba yidhi laakiin arrin baa jirto kitaabkiisa taqriib cumaarana saadisuu ka dhigaa cabdillahi ibnu shubrumana khaamisuu ka dhigaa oo maxay tahay markan cabdillahi ibnu shubruman khaamiso ka dhigayna waa taabici isagu cumaare haddaan idhaahno waa saadisan atbaacu taabiciinta laakiin taasi ishkaal ma laho ruuxu isagoo ruux kaba weyn ayay haddana aragtidii waayo anas iyo buu arkay cabdillahi ibnu shubruma iyo abu dufayriye ayay aragtidii saxaabada ay ku kala horeyn karaan oo kani uu laba kulmay ninka weyna aanu fulan laba kulmin oo dee midharhkii uba dambeeyo bal halkaasna waxaan leeyahy haddii dee ciddiina kutubta daalacanaysa yaan ishkaal ma jira bal taasna hala ogaadun baan leeyahy wuxuu hi abu hurayra jaءa rajulu ilى الnabiyi salى الlahu عalayه wasalam fadakara bimili xadiidi jariirin jariir xadiidkiisii mid lamiduu sheegay waa kan kaba soo baxnay wazaada ninkan uu leeyahy fadakara bimili xadiidi jariirna waa shariik maanta waayo jariir cumaare isaga ka warinaya maanta shariikulqaadi baa warinaya wazaada wuxuu ziyaadiyey isagu riwaayadiisa xadiidkii marfuucayd bay ku jirtaa laakiine faqaala rasuulka ilaahay baa yihi markuu ninkii ku yihi man axaqu nnaasi bixusni صaxaabati dadka yaa ugu xaq leh in ixsaankayga iyo dhaqankayga fiican iyo suxbadayda fiican nacam wa abika latunaba'ana nacam ha waa jawaab isagoo le waan kuu sheegaya waan kaaga warramaya su-aashaadi weydiinayso wa abika iyadow kaley waa lafdi uun carabadooda ku dareeri jiray hadalka ay ku xoogeyn jireen een dhaar looga jeedin waayo rasuulka ilaahay waa ti aynu hore usoo marnay inuu inaga nahiyey dee in ilaahay un mooyaane ruuxi man kana xalifan falyaxlif billahi aw liyasmut aabba laguma dhaarto wax kalena laguma dhaarto makhluuq laguma dhaarto arrinkani waa carabkooda waxyaale dicaame iyo adkeyn ayuu laba iman jireen ama nahyiga hortii un bay hayd hore inu zaka ugu soo marnay aflaxa wa abihi in sadaq xadiidkaas baynu hore usoo marnay zakaye latunaba'ana waa lagu warrami de waana kaa rasuulka ilaahi uu sheegay ee hooyadii uu yihi saddex goor uu ku celiyay haddana aabihii yihi xadaثnي محamed بن xاtimi qala xadaثna shababat qala xadaثna محamed بن طلxata ومحamed بن طلxata بن mصrفe وxadaثnي أحمد بن khirاaشhi qala xadaثna xabاn وxabاn بن hilaal qala xadaثna وhayb وhayb بن khاld kilaahuma can ibn shubruma markaa moxamed ibnu طalxat ibnu musarif iyo whayb ibnu khaalid labadooduba cabdillaahi ibnu shubrumay xadiidka ka wariyeen bihadal isnaadi isnaadkiisii fii xadiidi wahaybin waxaa kuba sugnaa man abaru yaa rasuulka ilah inuu ixsaan falaayo aniga ixsaanfalkayga iyo samanfalkayga dad oo dhan ugu xaq leh wa fii xadiidi moxamed ibni طalxata ayunnaasi axaqu minii bixusni suxbati dadka keeba ugu xaq leh xaggayga markay noqoto suxbo wanaaggeed uma dakara bimil xadiidi jariir macnuuna waa ka haraynu soo marray xadiidkuna waa inoo dhamaaday xadaثna abubakr بn abi shaybata وزuhayr بn xarbi qala xadaثna wakiic can sufyaan can xabiibi xa وxadaثna mحamed bn musanى qala xadaثna yaxya yعni bn saciidi اlqaطاn can sufyaan وshucbata qala xadaثna xabib can abilcabaas can cabdillahi bni camrin xadiidku inoo soo socdaaye xabiibkan sanadka horta sufyaanku labada dariiqba waa sufyaan thawriya nin kale ma aha xabiibkuna waa xabiib bn abi haabit oo horeba aynuu soo arki jirnay taaba weeye markaa sufyaan iyo shucba markii horena sufyaan waa kii can xabiib aynu soo aragne maxay yidhahdeen xadaanaa xabiibu can abilcabaas abilcabaas matin wuu inooguba iman doona isagoo muslim magaciisa inoo sheegi doona can cabdillaahi bni camrin qaala wuxuu uhi cabdillaahi bnu camrin jaءa rajulu nin baa yimi ilى الnabiyi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay buu u yimi yastadinu xaal uu ga idan dalbayo fi ljihaadi eg beledkiisiibuu ka yimi reer madiine ma ahayn meel kaleu ka yimi halkii reerkoodu degayay markaas baa wuxuu u yimi rasuulka ilaahay isagoo weydiisanaya inuu u idmo inuu jihaadadiiyo dagaaladaa gaalo lala jihaadayo ka qayb qaato faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh axayun kuwa nool miyay yihiin waalidaaka labadaadii waalid labadaadii waalid ma nool yihiin qaala nacam haa buu hi way nool yihiin qaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh fafiihimaa fajaahid iyaga ixsaankooda iyo birigooda iyo u adeegooda iyo shaqada iyo khidmadaad u shaqaynayso taa jihaad oo ku jihaado macnaa iyaga khidmadooda iyo ixsaankoodaa meeshii jihaadka ku gelaya iyagaa gaalada la dagaalama maqaamkeed kuuguba sugan bal dee markuu labadiisii waalidoo isagii u baahni ay jiraan jihaadkii cid kalea ka kaafiyaysa kolkolna jihaadku fardu kifaayun buu noqdaa ama dee xaaladii fardu cayn maaha labadii waalid adeegoodan iyo khidmadoodanna waajib bay ruuxii kuba yihin cid kalena aanay halkiisii aanay buuxinahayn marka ixsaankan waalidka iyo biriga ka horeynaya jihaadkii ee rasuulka ilaahi markaa wuxuu uhi fafiihima waa iyaga khidmadooda iyo ixsaankooda fajaahid ku jihaado ujeedadu naftaadii ku daali oo waxa weeyaan ku hawshoodo aada iyo aada ugu xeel dheerow ixsaankooda iyo birigooda taasba weeye qurdubiga wuxuu yidhi xadiidka waxay nooguba sugan ruuxii muftiga ahaa haddii ruuxii saa'ilkaa uu ka baqanayo su-aal la weydiiyey hadduu u jawaabo inuu qalad iyo si kale ugaba fahmo onu hagaag uba fahmin ee inuu istifsaal la yimaado horta marka hore bal isagii su-aal ku celiyo weydiiyo rasuulka ilaahay ninkan markii muu odhan jihaad eh su-aashanuu keenay labadaadii waalid ma nool yihiin bal taa inuu laba yimaado waa mid arrin kalena way noogu suganto waxyaalahan ilaahay inooguba farad yeelay ama laynoo suneeyey hadday ruuxii kuba kulmaan maalan laba shay oo waajib baa ku kulmay kana waa waajib kana waa waajib mar keliya lama iman kartid ma wada samayn kartid say u kala mudan yihin baa loo kala horreysiiyaa oo imika waxa weeyaan ruuxan labadii waalid bal maalan dee ay meeshii iyo khidmadoodi iyo birigoodi iyo ixsaankoodii joogto waa waajib saaran yaab saas jihaadkiina bal waaba waajib laakiin labadii waajib iyada meesha imika waajibkaasi kolkol dee fardu kifaayu noqdaa ruuxii dee xaalooyin uu mutacayin ku noqdaa waa jira isagoo safkii joogo oo kale kama laami karo kama tegi karo oo kale iyadoo dee intay maalan beledkii islaamka sooba galeen ruux kastaba farad uu kuba noqday laakiin markay tan noqoto taas cid kalea meeshiisii gelayse halkan waa waajibkii hore kaba adag oo cid kalena aanay halkiisii u gelin kana kaba horeynaya marka labada waalid oo kalo ixsaankoodii wuxuu markaa ruuxi ku helayaa ajrigii jihaadka iyo wax ka ziyaadsanba oo meeshii qitaalkii gaalada iyo jihaadkoodii labadan waalid khidmadooda iyo ixsaankoodi iyo birigooda ayaa uba dhigmaya bal dee isagiina markay noqoto isagii waxay u baahan yihin oona cid kalena jirin waa xaq ka weyn oo saaran xaqii jihaadka kaba saarna xadaثna cubayd لlahi بn mعaadi qaala xadaثna abi qaala xadaثna شhucbaة can xabiibi waa kii aynu imika soo hayne un lakiin shucba halkii sufyaan iyo yimi markaa dee markii horena adigu waxaan soo maray ha sufyaan iyo shucba imika waa riwaayo shucbo gaar ahaan qaala wuxuu uhi samictu abalcabaasi xabiib baa yidhi abalcabaas baad maqlay samictu cabdالlahi bn cmr bn اlcaas yaqulu jaءa rajulu ilى الnabiyi slى الlahu عalيه wasalam fadakara bmil qaala muslimu muslim ba wuxuu yihi waa imaamkii kitaabka lahaa abulcabaasi ismuhu saib bnu farukh almakiy waa ninkaynu awal horeba soo aragnay kitaabka abulcabaasi shaacir la odhanayey magaciisa asaib bnu farukh baa la yidhah waa nin reer maka ah dee bal markaa magaciisiya buu inoo dhameeyey abulcabaaska sanadka inooga sugnaa ninkan weyo xadaثna abu qurayb qaal akhbarana bnu bishri wa mحamed can miscari xa وxadaثanii mحamed بnu xaatimi qaala xadaثna mucaawiyaة bnu cmri can abi isxaaqa xa وxadaثani اlqasim bnu zakariya qaala xadaثna xusein bnu caliyi الjucfiyu can zaa'data kilaahuma can اlacmashi jamiica can xabiibi bal mati nooma soo socdee lakiin sanadka un kala yar duwa oo markii hore muxuu ku joogsaday miscar ibnu kidam haddana abu isxaaq buu ku joogsaday de waxaa laga yaaba hadda imika idin weydiiyo de waxaa lala soo degdegin waa abu isxaaq asabiici abu isxaaq asabiici lakiin maaha waa abu isxaaq alfazari weeye imaamka abu isxaaq alfazari ee ibraahim la odhanayey atbaacu taabiciintii kaba mid aha ninkaas weeye abu isxaaq alfazari abu isxaaq ninkan kale waa ka horeeya halkan uu ka daba ka horeeya abu isxaaq asabiciga aan soo arki jirnay isxaaq alfazarina horeynu usoo marray waana nin imaam ahaa waxaa dee taarikh اkhulafa siyudu kuma soo naqliya oo kale iyadoo waxaa mahdi baa bilaabay waa ninka dee ina abu jacfar اlmasuur haarun urashuud aabihii baa wuxuu bilaabay niman dee islaam afka ka sheeganaya laakiin ficlan gaalo niman zanaadiqa la odhanayay oo arrintoodu ay ahayd dadka inay diinta kaba fasahaadiyaan nimankaa in la dabagalo lana laayo uu tatabucayo la ururinayo markaasu waana dee khudo fiican bay ahayd inankiisi haarunurashiidna dariiqii buu maray nin baa la soo joojiyey raggaa zanaadiqada ka mida waxaa loo soo joojiyey in la dilo markaasaa wuxuu ku yidhi haaruun buu la hadlaya odhanaya bal waad i dishee seebadka yeeli tiro badan buu magacaabay dhowr kun oo xadiiثoo aan dadka kusii dhex daayayoo uxarimu fiiha alxalaala wauxalilu fiiha alxaraam xaraamtiina aan xalaal kaga dhigayo xalaashiina aan xaraam kaga dhigayo ujeedada waa axaadiiث mawduuca aan jirin oo dee waxyaalaha mutanaaqidkaana kulansanayso dadka diintooda inuu kaba fasaadinayo se taa kaba yel waxaas waa dadkii bay ku dhex jiraano muxuu hadal yidhi haarun rashiid ayn anta ya caduw اllahi min abi isxaaq alfazariy wacabdالlahi bn mubarak fahma yankulaaniha min xadiiثi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm xarفan xarفan xaggeed kuleyda bu ihi waa loo dooriya abu isxaaq alfazari iyo cabdالlahi بn mubaarak baa jooga kuwaasa xadiidkii rasuulka halhal de uga soo xaraf xaraf uga soo dhex saaraya waa dee raggii xufaada ahaa nuqaada ahaa kamay qarsoomin been kastoo la sameeyey way kasoo dhexsana xataa hadduu xadiid jiray kelimo lagu daray kelimada way kaba soo saarayeen oo waa si mar ibn mubaarak oo su-aashan oo kale la weydiiyey ayaa muxuu yihi taciishu laha ljahaabida ina naxnu nazalna dikra waina lahu laxaafiduun dikrigan ilaahay yidhi waan ilaalinay qur'aankii de weeye xadiidkii rasuulka ilaahay bayaanka u ahaana dikrigii weeye oo isaguna ilaalintaas buu qeyb kaba yahay abu isxaaq haddaba waa ninka ibraahim abu isxaaq alfazari markaa bal marka taas ma dhamaynay kilaahumaa deeta halkay noqonaysaa oo imika kilaahumaa can ilacmash imika halkan zaa-idu inoo joogaa waxaana abu isxaaqna markan buu inoo joogaa labadan dambe dheh labadan dambaan leenahay kilaahumaa can ilacmash o abi isxaaq acmash isaga ka wariya mucaawiyana waa ka wariya zaa'idana acmash buu kaba wariyay labadooda haddaba jamiican can xabiibna waa acmash iyo miscar oo miscarkii hore iyo acmash ayuu labadan baa jamiican can xabiibin bihada lisnaadi milahu intaasun yar waayo waa ishtibaah weyn baa jira kilaahumaa can ilacmash haddana jamiican can xabiib buu leeyahy xdثna سعيد بن منصور qال xdثna عبد الله بن وهب qال أخبرني cمرو بن الحاrث عن يزيد بن أبي xبيب أن ناacما مولى أمi سلمة koلey horena waynu usoo aragnay kitaaب اللباs xadثه ayaa u waramay ناacمka mولى أمi سلمة nin reer mصrna u ahا أن cبداللahi بن cمر بن الcاaص qاaل wuxuu yihi أqبل waxa soo qaabilay oo u yimi رaجuل nin baa إلى نبiي اللahi صلى الله عليه وسلم faqاaل wuxuu yihi ubaayicuka waxaan kugula mubaayacoonaya kugula ahditamaya calى اhijraةi wاljihaad hijro iyo jihaad waayo inaan beledkaygii kasoo hijroodo hijraduna de qabla fatxi maka iyo waajib bay ahayd oo waa la imanaya madiine in loo soo hijroodo si dee dowladdan islaamka iyo ama rasuulka ilaah iyo asxaabtii loogu hiiriyo loogu nusreeyo jihaadkiina looga qeyb qalo waljihaad iyo jihaad baan kugula mubaayaconaya inaan soo hijroodo dee jihaadkana aan ka qeyb galaan kugula bayco kugula gelaya abtaqii xaal aan doonaya alajra min allah arrinkaasna ilaahay baan ajri kaga doonaya qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh fahal min waalidayka axadun xayun fahal min waalidayka labadaadii waalid ma ka mid yahay axadun axad xayu nool oo labadaadii waalid mid ma ka nool yahay qaala wuxu uhi nacam haa bal kilaahuma labadiiba way wada nool yihiin qaala wuxu uhi fatabtaqi alajra min allah ma ajri baad markaa ilaahay ka doonaysaa qaala wuxu uhi nacam haa haddaba ajrigii meel halkan kaaga dhow buu kugu sugan yahay muxuu rasuulka ilah yihi farjic ilaa waalidayka labadaadii waalid dib ugu noqo faaxsin suxbatahumaa suxbadooda fiicnee labadaadii waalid ku noqo u shaqee u khidmee u baari noqo u ixsaan fal halkaasaad jihaadka wixii aad kuba heli layd iyo hijradii aad kaba heliyo macnaa hijradii waajibkaba ahayd iyo jihaadkii waajibkaa rasuulka ilaahay wuxuu ka horreysiiyey labada waalid adeegoodi iyo khidmadoodi iyo taasoo kale axaadiis waxaa kuba yimi iyadoo rasuulka ilaahay ninsan oo kale uguba yimi oo su-aashan wey dee arrintan oo kalena la yimi inuu rasuulka ilaahay weydiiye labadiisii waalidoo haayo ma kuu fasaxeen buu yihi may buu yihi haddaba ku noqoo hadday kuu idmaan sax kaalay haddaanay ku idmin iyaga uba khidmee oo marka taasna dee waxa weeyaan axaadiisna guud ahaan aynoo faa'iideysay jihaadkii oo kale markay noqoto labadii waalid xaqoodii waa kaba horeeya marka haddii ay u idmaan waa sixi haddii aanay uba idmin labadii waalid jihaadkuna fardu kifaaye un uyoonu fardu cayn noqon idanka waalidkaa ka horeynaya oo arrintan oo markaa ruuxi ma tegayo jihaadkii ma tegayo dee kolle dii jihaadkii oo farad ahaayo aynu ognahay fadligii uu leeyahay acmaasha kale kaba fadli badanya bal dirwatu sanaami اlislaam rasuulka ilaahay kaba dhigay arrintiisu ay taa tahay ruux hadduu safar u baxayo safar kale uba baxaya waalidkii waa u diiday oo taas oo kale dee jihaadkii baabay noqotay ma baxayo ee dee tana uma baxayo weeyaan oo idanka waalidkii waa sax waa loola laamaya masalada cilmigay soo qaadaan culimadu meelahan cilmigu dee haddii waalidkii ku leeyahay hateginoo joogoo kale ag joogaagii uu doonayo ama inaad ag joogto oo kale maxaa cilmina uu doonayo inuu u xoreeyo ama u baxo u rixleeyo xukunku muxuu noqonayaa marka culimada kale waxay leeyihin cilmigu hadduu dee farducan yahay ruuxa wixii salaadiisa ku ansaxaysay soomkiisa wuxuu kaga ansaxayey camalkan uu ku jiro wixii dee isaga uu ku kala saarayay waxa banaan iyo waxaan banaanayn ruuxa farducayn bay kuba yihiin farducayn bay ku yihiin waana cilmiga ay tahay dee ruuxa laazim ku noqonaysa hadduu beledkiisii ka waayo inuu uba safro kaas bay waajib kuba noqonaysa arrinku hadduu farducan yahay dee kolley laba waajib oo adadag baa kulmaye isagii waa tegi karaa markaasoo u bixi karaa cilmigaa farducaynka waayo camalkiisii hagaagiisii iyo sixadiisii ayaa kuba xidhanba halkii uu joogayna cid uu weydiiye ama u sheegtay ma helayo iyada markaa haddii kale camalkiisii kalabada khatar kuba wada jire laakiin arrintu haddaanay halkaa gaarsiisnayn oonu farducaynka ahayna dee intii waa garanaya farducaynka kuba ahayd waa cilmi ziyaaduu dalbaya idankoodii iyadna waa imanaya idankoodii waayo jihaadkii baaba dee tan iyo timi oo bal matalan tan de waana siday raajax yeelaan culimadu baabu taqdiimi biri lwaalideyn calaa tadawuci bisalaati wagayriha wuxuu u baabaysan yahay taqdiimi biri lwaalideyna labada waalid birigooda iyo ixsaankooda iyo samafalka loo samafalo horeysiinteed ala tadawuci bisalaat tadawuci uu ruuxu salaad ku tadawucaye iyo wagayriha adugu bal xadiid baa inoo soo socdo kolley waanu yar dheeraan doonaa waxaan isku dadaali doonaana bal dee iyadoo qeyb aana waa xadiid kolley aadna isaga macruuf ahaye bal wixii aan yar carabka isaga raacin karen yar dedejin karana waa dedejin biidn illahi tacaala waxa weeyaan ruuxii hadday u gudboonaadaan salaad buu ku jiraa sunno ah salaaddii sunnaydee kuba jiray waxaa meesha yimina wax ku tacalluqsan birigii waalidka masalada inoo soo socotaaba tilo salaad sunnaad ku jirtaa hooyada ama waalidka baaba kuu yeedhay imaka labadii waalidna waa kacaam yeela uu kuu yeedhay oo kale in salaadii od wato waa salaad sunnaydoo waa salaad marka horeba ad goyn kari lahayd de waalidka xaqiiste meeshuu uu jiraaye ajiibitaankii suuradaas oo kale ee salaadii ama ha soo gaabiyo ha soo fudaydiyo ama ha kaba baxay dee daacadii iyo birigiibaa kaba horeynaya ayuu leeyahy waa taas ama dee wuxun uu tadawuca ugaba reebay arrinku hadduu farad yahay oo salaadii faradkeeda aad ku jirto bal dee soo gaabsasho waaba iska meesha imanaysaye laakiin goyn iyo kabax loogaba baxayo sia ijaabatulwaalid oo kale meeshii ma imanayso haddii dee bal matalan taas markay ijaabo uun tahay eesan buu tadawuca uqayday xadiiskuna waaba kan xdثna شhيبان بن فروخ قال xdثna سليمان بن المغيرة قال xdثna حميد بن هiلاaل عن أبي رافع عن أبي هريرة waa ninkii نفيع laba odhanaya sاaqen hore usoo aragnay أنه qال أبو هريرة wuxuu yihi kana jurayjun lakiin xadiid dee marfuuca weeye wal imaka halka lafdigaanu inooguba imaan lafdigii marfuuca lafdigoodna waa inoo dambeeya xadiidku waa marfuuc asalkiisii jurayj wuxuu ahaa yatacabadu mid cibaadaysa waa nin reer bani israa'iila khaasatan dadkii ciise nebi ciise ka dambeeyeyna weeye uu cibaadaysanayay fii sawmacatin sawmaco waa khalwad iyo dee meel uu dhistay isagu sawmacaduna asalka hore waxay dhahan waa dhis kastoo dee madaxiisa sare ama intiisa sare aada loo dhuubo oo kale taas bay sawmaca yidhaahan derna lafti baa inoogu soo socdee iyaga nimankii nasaara ruhbaantoodii waana waxaan markii hore kitaabkooda laguma farinay iyagu ay la yimaadeen warahabaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaha calayhim ilaahay baa yidhi ayay dee meelahaasay u baxeen oo dadkii intay ka dhex baxeen adduunyana faraa kaba qaadeen ayay meel kanaysay meelaha kaba dhisteen iyo sawmacooyin bay geli jireen aanay marna kaba soo bixi jirin oo kale haddaba ninkuna taas buu ahayo kolle waa nebi ciise nin ka dambeeyey taas baa wuxuu ku cibaadeysanaya sawmaco xadiis baa waxaa kuba yimi nin baac mushtariya ahaa oo kalna tijaaradiisu kalna way ziyaadaa kalna way dhaadhacdaa kalna way ziyaadaa markaasuu yihi tijaaro tan ka khayr badan oon dee marna dhaadhaca lahayn ayaan doonanaya int wixii oo dhan faraa kaba qaaday ayuu cibaadadan u go-ay oo uu leeya dee tijaaro iyadoo aan marna lahayn nuqsaantan ayaaban doonanaya waa daacadan buu ugaba jeediye cibaadadan inta wixiisii hore faraa kala baxay haddaba ninku meeshaasuu galay fajaat umu hooyadiina beledkay joogtaa markaasaa hooyadii baa timi qaala xumaydun xumayd baa wuxuu yidhi xadiidku waa marfuuc baan leenahay waana xumayd ibnu hilaal nin kale fawasafa lanaa uu noo sifeeyey abu raaficun abu raafic sifata abi hurayrata sifadu halkan macnaa waa wasfa abi hurayrata wey abi hurayre sifayntiisii ama tilmaantiisii lisifati rasuuli llaahi salى اllahu alيه waslm rasuulki ilaahay sifayntiisii waaye iyadna macnal wasfigaye uma hooyadii ninkaa jurayja uu rasuulki ilaahay tilmaamayey sifaynayey xiina dacatu markay u yeedhay oo si ugu sifeeyey waatan kayfa say jacalad yeeshay kafaha kafkeeda fowqa xaajibiha sunaheeda korkeedsan uma rafacat ay saro qaaday oo markaasoo ra'saha madaxeedii ilayhi xaggiisa tadcu iyadoo weersa macnaa maxay tiri haweeneydii baa malaha dee xaggii cadceedana waa ka joogsatay oo dhinac cadceeddaa wejigeeda haysay isagiina meeshan sare ayuu ku sugan yahay meel bay soo joogsatay hoostiisii ama sawmacadii kolley cadceedna way haysay markaasay dee kafkeedii bay sidaa sunayaasheeda korkeeda u dhigtay u dul dhigtay iyadoo madaxiina sare u qaadaysa isagiina u dhawaaqaysa rasuulki ilaahay baa tilmaamay abu hurayrana tilmaantiibuu u tilmaamay dee ninkii waxa wey aburaafic aburaaficna ciddii ka dambeysay u tilmaamayaayo waa dee kolley gacantan ay saa tidhina kolkol dee waa dadku ay sameeyaan cadceediya markaa ay jirtee waxa weeye malaa cadceedda ka horeyso iyada wejigeeda qabanayso saas bay ahayd bas waxay isaga yar qarinaysay faqaalat waxay tihi way u yeedhayo yaa jurayjo jurayjow anaa umuka hooyadaa baan ahay hadda wax kale mayn kaalay may lahayn inuu la hadlo waa hooyo intaasay ku qancaysa oo malaa dee horena waa ula hadli jiray hooyadaa baan ahay kalimnii ila hadal saasay tidhi isaguna waa ninkaan soo baxayn fasaadafathu markaasaa waxay soo waafaqdayna markaasna yusalli isagoo tukanayo waqtigan ay la hadlaysay salaad buu ku jiray faqaala wuxuu yihi waa fii nafsihi haddii iyaga ay u banaanayd shareecadoodii afka kaba yidhina taas allahuma umii wa salaatii allahuma ilaahyow arrintiibaa deeta waxay noqotay laba arrimood baa ku kulmay salaadiisan uu sii wato iyo hooyadiiu ajiibo markaasuu leeyahy malaa ilaahay buu sida roodna weydiisanayaa inuu waafajiyo allahuma ilaahayow ijtamaca calaya waxaa igu kulmay ummi hooyadii ajiibitaankeediiyo wa salaatii markuu markii rogrogay faktaara salaatahu wuxuu doortay inaanu hooyadii la hadlin salaadiisa aanu goyn ee salaadiisiibuu doortay farajacat way noqotay uma caadat halkii ay ka timi ay ku noqotay way hooyatay uma caadat waa maalin labaad fi haaniyati mar labaad bay soo noqotay faqaalat waxay tihi yaa jurayjo ana umuka hooyadaa baan ahay fakalimnii ila hadal qaala wuxuu yihi sidii un allahuma umii wa salaatii de iyadoo uu markaa salaad ku jirayna waa taa u timi ilaah hooyada iyo salaadaybaa igu kulmay maxaan yeelaa fakhtaara salaatahu salaadiisii buu doortay waa maalin saddexaadna se inoo dambayso way u timi maalintii saddexaad bay tan tidhiba wey adigu waxaa isagii la raajax noqday inuu salaadiisa sii wato waxaa qurdubi ah wuxuu yidhaha lianna nadran ku garay ninkuu nin caabidu ahaa cibaadadaa u go-ayo waa ninkaa cibaadada bal addoon saalixana u ahaa karaama kaba muuqan doonta se inoo dambayse laakiin nin faqiiha oo aqoon diineed lama ahayno dee salaadan uu ku jiray kolley salaada aan laga baxayno waa salaad sunno ahu salaad waajiba mayeen waa salaada dadkii uga soo dhex baxay oo halkan galay hooyadiina waaba tan u timo oo weliba usoo socotay arrinkuna ijaabay ahayd marka hadduu caalim yahay ama faqiih yahay wuxuu garan lahaa in hooyadeed hooyadii aqi xaqeedu iyo ijaabadeedu salaadan sunna ay kaba horeynaysay laakiin doorashadan waa nin caabidun bu ahay cilmi kale muu lahayn bal laftii baa soo arooray low kaana jurayjun faqiihan lacalima ana ijaabata umihi awlaa min salaati rabbi waa laftii soo arooray haddii uu jurayj nin faqiiha yahay wuxuu garan lahaa hooyadii u ajiibaa marka inay cibaadadan ama salaadan rabbiga ay ka mudanaa ay ka horeyso maanta waayo waa xaq ka adagkii xaq waajiba weeye hooyadii maxay tidhi allahuma ina hada jurayj ninkani waa jurayj kani waa jurayj wa huwa ibni inankaygii weeye wainii kalamtuhu waan la hadlay faabaa uu diiday an yukalimanii wuxuu diiday inuu ila hadlo allahuma ilaahayow way habaaraysaa laakiin iyaduba ruux caaqilo oo inankeedu inay fudnoobo kumay habaarina waa habaar dhowe falaa tumitu hadilin xataa turiihu ilaa aad tustid almuminsaati naagaha xunxun ee dee zawaanida ah wejiyadooda waa kaa wejigayga inuu arka diiday haddaba kol hadda wejigayga inuu arka diiday ilaahw yaanu dhimanin ilaa uu muumisaadka iyo naagaha jirkooda ka ganacsada wejigooda arko iyaduba kumay habaarin oo waxbay dee taas wuxuu kaba cabiraa ruuxa dee aqoon lahayd buu kaba cabiraa saaxibulmufhime oo kumay habaarin inuu fidnoobo ilaahu fidme waa loo aqbali laha duu markaa tee ay tidhaahe bal wejigooda arka unbay tidhi saasay tihi waana iska socotay qaala wuxuu yihi abu hurayra odhan ama waabada xadiidkii marfuuc ahaa walow dacat calayhi hadday markii habaarto maxay ku habaarto an yuftana in la fidmeeyo zinada uu ku dhacayo faaxishada la futina waa la fidmayn lahaa ducadan ilaahay uu aqbali lahaa hooyadii ayaa ducadeedo dee tan ducadanna waxa weeyaan waa loo aqbali lahaa sida dee suuradan baa loogu aqbalee qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay baa odhanaye wa kaana wuxuu ahaa raaci da'nin mid ari la jira ama ari raaca ida adigu raaco ayaa wuxuu aha ya-wii mid usoo hoydo usoo dumo soo harhgaya ilaa dayrihi dayrkiisa macnaa nin baa meesha jiray raaciya aribuu meesha ku haystay ama idaa ayuu ku hayeyba dayrku waa halkii sawmacada laga cabiro oo meeshan dee uu isagu dhistay dhoobuu ka samaystay iyo lebin uu gelayey ku cibaadaysanayey halkaa malaa hoostiisa iyo harhkiisa ayuu iman jiray dee meel intaa ku dhow dhowna xoolihiisa ama arigiisa u daaqi jiray qaala wuxuu uhi fakhrajad waxa soo baxday imra'atun haweeney aan fiicnayn ba min alqaryati tuulihii ama qaryadii ka soo baxday fawaqaca calayha raaci ninkii un bay u timi halkaa gelayayoo wuu u tegey xadiidku waxa inoo damaamo dee riwaayaadka xadiidkae kala duwan kuba timi ee saxiixaaba inay reer dadkii qaryadaa deganaa jurayj iyo cibaadadiisa la hadal qaaday ay la yaabayiin cibaadadiisa badan iyo addoonkaa wanaagiisa markaas naag xumina way jirtay oo dumarkaa jirkooda ka ganacsada ah aadna u qurux badnayd oo dee haddii la leeyahay ruux qurux lagu tilmaamayo iyada lasoo qaadi jiray markaasay tidhi haddaad doontaan waan fidmayn saasay tidhiba oo tanay usoo kacday halkan ay timi oo isagii dee markii usoo dhaadhici waayey nama fidmayn karta oo raaxa hooyadiiba arki waaye ayay isu dhiibtay tan waa dee qaradkana way u timiba waxay isu dhiibtay ninkan raacigaan markaasay faxamalat way uuraysatay oo fawaladat qulaaman inan bay dhashay faqiila laha waxaa lagu yihi naagtii ma haada nina laguma oge walow naagtaa ay tahay sidaasa muxuu yahay ilmahan yaa dhalay qaalat waxay tihi min saaxiibi hada dayri waa kaniisada ama sawmacada iyo dayrka ninka saaxiibkiisa waa juraj ninkaasaa iga dhalay qaala wuxuu yihi faja-u oo boqorkiibaa tan loo yidhi markaasuu aada ugaba cadhoodo ciidankan usoo dirayoo faja-u way la yimaadeen bifu'uusihim waa faasaskoodiiyo wa masaaxihim majrafadahoodii weeye masaaxi jamcu misxaatin weeye kolley halkan waxaana sharaxaya uguba sugan wahiya kalmijrafati lafdigan majrafadna waa afkeedna ma waa af carbeed ama waa afkii carabida laakiin dee lafdiga sawaabkii waa aalo oo waa almijrafa mijrafa haddaan idhaahno jarafa saylu de waxa wey dhulkiibuu xaaqay weeye saylki iyadinawatan de waxba ama ciiddii wixibaa lagu xaaqaa saabaa mijrafo loo yihi saxana waa saas oo kale macnaa qashara un weeye almijrafa daacuun baaba jira kolley qarnigii koobaad akhirkiisii dhaco daacuunuljaarif la odhanayo la arko in markii dawaacinta lasoo tirin sharaxa kitaabka iyagoo kuma sugnaan wahiyo kalmijraf waa yahay adigu weyn haddaba taas bay la yimaadeen fanaadowhu way u dhawaaqeen soo dhaadhac bay yidhaaheen lama hadlin fasaadafuhu way la kulmeen yusali isagoo tukanaya isla soo kulmeeno falam yukalimhu hooyadiiba lamu hadlin ma cid kalula hadlaya lamu hadlin qaala wuxuu ihi faakhaduu waxay bilaabeen yahdimuuna inay duminayaan dayrahu dayrkiisii meeshii baabay ku dumiyeen falamaa ra'aa dalika markuu arkay in la duminayo meeshiisii ayuu nazara ilayhim usoo dhaadhacay faqaaluu lahu waxay ku yidhaaheen markuu yihi maxaa u duminaysaa inuu sababtii weydiiyey salhaadi naagtan weydii qaala fatabasama uu muusooday halkan dee inooguma sugne waxa la weydiiyey wixii dee tabasumkan keenayo dacwadii hooyadii buu xusuustay iyo habaarkii waa dee naag zaaniyada ayuu wejigeedii arkay markaasuu wuxuu xusuustay dee dacwadii hooyadii ama habaarkii hooyadii ayuu xusuustay uma masaxa wuxuu gacanta mariyey masaxay ra'sa sabiyi ilmihii yaraa madaxiisiio faqaala wuxuu yihi man abuka abaha waa kuma waa ilmo yaroo markaa dhashay qaala wuxuu yihi abi raaci dan waa dee karaamo weeye kollay karaamaadka awliyaedna waa wax jira oo sugan ummaddeedna way kaba dhaceen ummadaha horena way kaba dhaceen haddaba bal waxa addoonkaa saalixaa weeye arrintan yaree asiibtay oo kollay malaa fiqi la-aan iyo cilmigiisa oon badnayn ugaba timina waaba tanoo dee ducadii hooyaduna waa taa ilaahay aqbalay laakiin dee intii ay ku habaartay unbabay ahayd iyo habaarkeedii baad ujeedaan aabahay waa ninka ariga la jooga ayuu yihi ama idaha kaa raaca falama samicuu dalika min dadki markay hadalkaa maqleen waayo riwaayo ka dambe intan ka yarba sidaan way noo soo socdeen qaalo waxay dhahen nabni waanu dhisaynaa maa hadamnaa wixii aan dumino min dayrika bidahabi walfida adigu dhoobay ahayde dahab iyo fidaan kaaga dhigaynaa dayrkaagii aan duminay qaalo wuxuu uhi laa may anigu kaas dee waaba adduunyadii uu kaba tegey ciiduhu celiya turaaban ciid kuba celiya kamaa kaana sida uu ahaa uno bukhaari baa xadiidku walow meele uu wariyo meel ahaan wuxuu u dhigtaa dee kollay ilaa salaad buu isagu soo yar celceliyaaye man hadama jidaara kayrihi dee fabana milahu kale ujeedadu xadiidku kama qaata hadduu ruux jidaar dad kale leeyihin uu dumiyo maxay arrintii noqonaysaa damaanka noqonaya dee inuu jidaarka sidiisii u dhiso sidiisii uu kuba celiyo uu dib gidaarkii uba dhiso dee aqal cidi leedahay ama gidaar cidi leedahay waa shay misligiisii lalaba iman karo waa si uu ahaa dib looguba celiyo culamada qaar baa yidhaha waa la qiimeynaya un walakina ciiduhu turaaban kamaa kaana uma calahu markii dee lagu celiye ay dhiseen ayuu dushii ugaba baxay oo halkii cibaadadiisiiba iska watay bal riwaayo kalu xadiidku leeya waatan xadaثana زuhayr بnu xarbin qaala xadaثana yaزيid bnu haaruna qaala akhbarana jariir bnu xaazimi qaala xadaثana mxamed bnu siriin can abi hurayrata can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaala lam yatakalam ma hadlin fi lmahdi dharabta ama xool iyagu kuba sugan yahay ilaa ثalaaثaة sadexun mooyaane kolley mahdigu waa ama dhab hooye ha noqoto ama sariir iyo xool haba noqotee meesha ilmaha yar loo diyaariye loo hagaajiyo si dee bal maalan taas baa mahdi laguba magacaabaa laftiga mahdi haddaan idhaha mahatuhu tamhiidan oo kale waa shaygii marka la simo la hagaajiyo oo kale marka maxal kastoo ilmi yaraa loo diyaariyo si loo dhigoba mahdi baa lagu magacaabaa sariirtiisuu noqon karaa xijra umihi ayuu noqon karaayo kayfa nukalimu man kana fi mahdi sabiya wuxuu kuba fasiray mujaahid baan filaya ama qataada dee waa xajara umihi waa hooyadii dhabteysa in ayay markaa ujeedeen mahdigaasi u ahaa haddaba adigu waa ilmo yaroo waktigii hadalka aan gaadhin saddexun baa iyagoon waktigii hadalka gaadhin oo dee ilmo yaroo waktigii naaska uu jaqayaba kuba sugan saddexun baa kuba hadlay ciise bnu maryama qur-aanka taa inooguba sugan tahay markii dee hooyadii ay u ishaartay ay yidhaaheen sianu ilmo yaroo mahdi ku sugan ula hadlaynaa hadaladii uu yihi iyo wixii uu yihi oo dhan waata qur-aanka suuratu maryam nooguma sugan kaasi waa mid wasaaxibu jurayjin iyo jurayj ilmihii yaraa saaxibkiisa ahaa ujeedadu waa kan ilaahayna ku beri yeelay isaga oo dee iyaga ninkii bal taase dhibtii ku timina ilaahay kaga furtay uu kaga badbaadiye dee karaamo ahaan waana kan qisadiisaan kaba soo baxnay waana tan inoo bilaabmaysa ka saddexaadna waan arki doonaa bal xadiidku tuu faa'ideynaya saddexdaasunban iyadoon waktigii la hadlayay aan la gaadhin hadlay taas weeye kitaabka akhirkiisa insha allahu tacala waxay nooguba iman doontaa qisadii de asxaabu اlkhduud ama wasamaai dati lburuj ilaahay noogaba warramay qorooyinkaa dhulka intay jeexjeexeen dabka u buuxiye dadkii mu'miniintaa ku gurayey haweeney intay dee loo keenay iyadna mu'minad bay haydeen dabkii lagu tuuro way dib uga joogsatay ilmaheedii yaraa uu ku yidhi hooyey sabir adigu adaa xaqa kuba sugan oo markaa kuba dha bal marka xadiidkana saddex baa inoogu sugan waana wax dheere insha allahu tacala markaan taa gaadhno ayaan bal wixii la yidhi ee cidde mahdi kuba hadashiyo see loo jamcinayo barhkood baa washaida shaahidun min ahli haadan suuratu yuusuf oo kale ilmo yar kaba dhigay oon weli awoon takalum gaadhin walo dee taasi wax la isku raacsan aan ahayn bal insha allahu tacaala maxalkaasaan u dibi dhigana waayo casharkii baa aakhiri makaan joogna in dheerna xadiidkii way arsantay وkاna jurayج رajuلا caabida nin caabiduhaa faاtakada sawmacata sawmacad buu dhistay fakana fiiha faأtته أmhu wahuwa yuصلي baa utimi faqaalat ya jurayju faqaala ya rabbi أmii وصلاatي faأqbl عalى صلاatي faاnصرفت falama kana min اlغad ag xadiiثyadu way isfasirayaan laabankeeda dambe waa maalintii labaad in aladab lmufrad xadiidka markuu bukhaari ku soo arooriyo o kale si waxay mar keliya un arrintu ay dhacday baa laftigu ahaaye dee waa اkhtisaaru waa maalintii dambe markii ay ahaatay waa beri ayay atatu wahuwa yusalli u timi isagoo tukanaya faqaalat ya jurayju faqaala ya rabbi umii wasalaati faaqbala calى salaatii faاnsarafat falama kana min alkadi waa maalintii saddexaad ayay atatu wahuwa yusalli faqaalat ya jurayju faqaala ay rabbi umii wasalaati faaqbala calى salaati imanka markaa way quusatay dee saddex goor hadday gaadhay faqaalat waxay tidhi allahuma laa tumitu xataa yandura ilى wujuhi اmuumisaati jamcu muumisatin weeye waana dumarkaas dawaanida ama naagaha xunxun فتذakra way hadal qaadeen oo banو isrاaيiل jurayjan وcibaadatahu jurayj iyo cibaadadiisibay hadal qaadeen oy ka sheekaysteenba وakaant waxaana jirtay markaa kamid ahayd imrأaة haweeney baqiyon xun oo naagaha jirhkeeda kaba ganacsada oo yutamasalu lagu sargoosto oo bxusniha quruxdeeda miثaal loo soo qaato waa quruxdii badnayda ilahayd miثaal loo soo qaato faqaalat waxay tihi in shitum haddaad doontaan laaftinan igama adkaysan karay leedahay aniga markaa waan fidmay ninkaa ammaanaysaan qaala dee iyagiina malaa cidankii siiye fatacaradat lahu way u banbaxdo isagii bay u timi hoostiisiiba meesheedii dee kama furayo oo dee ma geli kartee way la hadhadashay falam yartafit ilayha xaggeedii maba dayn faatat raaciyan ku raaciyay u timi xoola raaco adhiguu raacaye baqaadigu dee xooluu raacaye kaana ya'wi ilaa sawmacati faamkanathu halkaas usoo hoyan jiray faamkanathu way makan siisay min nafsihaayo way isu dhiibtay fawaqaca calayha wuu tegey faxamalat way uureysatay falamaa waladat markay dhashay bay qaalat tidhi huwa min jurayjin ilmahan jurayj baa dhalay faatahu way u yimaadeen fastanzaluuhu waxay ka dalbeen inuu soo dhaadhaco isna waa diido wahadamuu sawmacatahu sawmacadiisii bay dumiyeen wajacaluu waxay weliba bilaabeen yadribuuna isagii waabay garaacayaan inay dilayaan faqaala wuxuu uhi maa sha'nukum xaaladiinu maxay tahay maxaa ii sheeganaysaan qaale waxay dhahe zanayta bihadihi اlbaqiyi naagtan xun ee baqiyada ayaad ka zinaysatay fawaladat minka adaabay wax kuu dhashay faqaala wuxuu uhi ayna sabiyu ilmi yaraamee faja-u bihi way la yimaadeen faqaala wuxu uhi dacuunii xataa usaliya idaaya ilaan tukado riwaaya waxaa timi uu weysaystay markaasuu salaad galay weysaduna dee malaa in qura iyo taxjiil mooyaane waa wax jiri jiro ummadii horeba way lahaayeen fasallaa uu tukaday falama insarafa markii uu salaadii ka baxay ayuu ata sabiya ilmihii yaraa u yimi fadacana bidaad madaxiisana waa masaxaysayn soo marae calooshuu kaba gujiyey wa qaala wuxuu uhi fartiisuu kaga gujinaya yaa gulaamu man abuka waa kuma aabbaha qaala fulanu nin raaci waa fulanka raaciga qaala wuxu uhi faaqbaluu calaa jurayjin yuqabiluunahu iyagoo dhunkanaya wayatamasaxuuna bihi ismarmarinayo isku masaxaya barakaysi waqaal waxay dhaha nabnii laka sawmacataka min dahabin waanu kuu dhisaynaa sawmacadaada dahab baan kaaga samaynaynaa qaala laa buu may ee aciiduhaa celiya min diini dhoobadeedii iigu celiya kama kaan siday ahayd fafacalu way sameeyeen bal jurayjna halkaasaan kaga baxaynaaye waa ruuxii saddexaad ama ilmihii saddexaad wuxuu uhi rasuulkii ilaahay wa bayna waqti sabiyun ilmo yari yardacu naas nuugayo oo min ummi hooyadii uu naaskeeda jaqayo hooyadii iyo ilmo yar weeye naaskiyadi uu jaqayeyba markaasuu jaqayey famara rajulu nin baa soo maray raakibun fuushan calaa daabatin daabo faras ha noqoto boqol ha noqotay daabuu fuushanaa faarihatin macnaha fiican oo qurux badan oo marka la eego dee intay quwo leedahay nashiid ay tahay dee qurux fiican qurux badan oo iyo washaaratin hay oo xasanatin fiican shayadu waa libaaska iyo hay-ada fiican oo ujeedadu waa libaaska iyo dharka dadku dee iyadoo aada loo markaa dadkii malaa u cajabgeliyay farta la isuguma fiiqo taas wey adugu waxa weeye waa nin marka la eego libaas fiican xidhnaa deebo markaa xoog lah oo nashiido ah oo qurux lena xidhnaa dee markub fiican fuushanaa ayaa soo maray hooyadii dee hooyana kolley waxay jeceshahay ilmaheedu dadka ruuxa ugu mudanaya sileeday daahirkana way eegeysay madarkan adduunye inuu kaasoo kala noqdo faqaalat umu hooyadii baa waxay tidhi allahuma ilaahay ow ijcal ibni inankayga ka dhig mil haadaa waa dee madharkan adduunye u muuqday ayaa la weynaaday oo ilaahw inankayga kan oo kale ka dhig maxaa dhacay fataraka sadya ilmihii yaraa ayuu baaba naaskii sii daayey afkuu kula jiray uu ka tegey wa aqbala ilayhi xaggiisii buu eegay u jeestay fanadara ilayhi xaggiisii buu dayey faqaala wuxuu yihi ilmihii yaraa ee naaska jaqaya allahuma ilaahay ow laa tajcalnii milo ilaahw kanoo kale hayga dhigin hooyadii dee kolley waa wax lala yaabo aada u qariiba uma aqbala calaa sadyi intaa kumuu joogsane naaskunbuu dib ugu noqdayo fajacala yartadic naaskiisii buu iska jaqaya qaala wuxuu yihi abu hurayra fakaanii waaba anigoo imaku le waa si u xifdisan yahay anduru eegaya imakaad moodaa inaan arkayo adoo markaa ibnu sirin ay ka maqlayaan waa sanado badan dabadood waabad moodaa imaka inaan arkayo uu ii muuqdo ilaa rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay walxaal waa yaxki uu ka sifaynayo ka xikaayoonayo irtidaacahu nuugitaankiisa biisbicihi fartiisii asabaabati fii fami macnaa rasuulka ilaahay baa isagoo ilmahan yar inuu naaska jaqayay ficlan ku cadaynaya tii ka xikaayoonaya ayuu fartiisaa sabaabada laydhah ama musabixadu afkii geliyey oo dee si wax jaqayo oo kaloo naaskii ah haddaba wuxuu leeyahy imikaad moodaaba rasuulka ilaah oo dee tilmaamaya sifaynaya ilmihii yaraa iyo jaqitaankiisii uu naaska jaqayay imikaba inuu i muuqdo waa si u xifdisan yahay فجعل يمصها يمن يمصa labadaba way نqلiyeen يمصhaana wadan فجaعaل رasuل اللh يمصha sabاabadi qaaل wuxuu yihi رasuulka ilaahi baa odhanaya وmaruu markaa eeg intaa ay isdhaafsadeen ayuu mareen haddana waa isaga iyo hooyadii ama waa maruu waxay la mareen بijaariyati jaariyo ayay la mareen waa dad baaba lasoo maray jaariyo adoon gabadh وhm yadribunahaa وaal ay yadribunahaa ay garaacayaan waa la garaacaya adoon baa lasoo mariyey waa ruux daliila aada u dulaysan waa la garaacaya weliba yaquuluuna waxay leeyihin zanayti saraqti waa la garaacayaayo waad zinaysatay waxbaad xadday taasay ku leeyihin wahiya taquulu iyadna waxay leedahay xasbiya allahu wanicma alwakiil waxa la yidhaaho wixii uguba weynaa weeye xasbiya allahu wanicma alwakiil taas bay leedahay ilaah baa aniga kaafigayga ah cid tala loo dhiibto la tala saarto la wakiisho oo ama lagu tawakulana isagunba u fiican ugu weyn faqaalat umu hooyadii baa waxay tidhi iyadoo eegtay madharkan ruuxaa dee daliilkaa la garaacayo dadka agtooda aan wax qiimaa lalahayn ee see loo ihaanaysanayo iyadoo allahuma laa tajcal ibnii mila ilaahw tan oo kale inankayga ha ka dhigin mid ruux la ihaanaysto la duleeyo oo dee saa u daliila taasa kaba dhigin bay tihi isagu ilmihii yaraa laakiin dee waa laga hadashiinayaa bal haddii dee isaga garashada la siiyeyna waaba halkeed e wixii aan madharkan dadka u muuqda aan ahayn ee hooseeyey waxaana inoo dambaysa haddii ala yidhaaho insha allahu tacaala kitaab albiri aakhirkiisa ama waxyaalaha inoo iman doona in allaha laa yanduru ilaa markaa de waxa weeyaan suwartiina iyo madharkiina iyo jasadkiina ma eegaye wuxuu eegayaa qulubtiina iyo acmaashiina oo ilaahay madharkiina sare ma eegayo madharka laguma kala fadlilaado laakiin waa qulubtiina waxa kuba sugan iyo camalkiinuu eegaya waa xadiid noo dambeeya haddaba umuurahan baa lagaga hadashiinayayo ilmihii yaraabaa wuxuu yihi fataraka radaaca naaskii uu jaqayuu iska daayey oo nadara ilayha xaggeedu dayay faqaala allahuma ajcalnii milaha ilah tanoo kale iga dhig buu ihi fahunaaka meesha markay taasi dhacday meesha ayay taraajac alxadiida waa inankii hooyadii ay hadalkii isku celceliyeen hadal bay isdhaafsadeen way wada hadleen oo de waaba markaas hooyadii baa markaa faqaalat waxay tidhi xalqa waa habaar aynu horeba xalqa caqra xaj baynu kuba soo maray markii rasuulka ilaahay lagu yihi safiya way xayday oo kale macnaha loogama jeeda habaar iyo maqsuudkiia laakiin waa cibaaro dee marka horeba tilmaamayso asaabahu llahu biwajaca ma asaabaka allahu biwajacin fii xalqik ilaahay haku gowracaba ama ha kugu asiibo xanuunkaaga dhacahun gurigaba taas haddii xiirid la yidhaahne laakiin kolley habaar loogama jeedo taase mara rajulu nin baa soo maray xasanulhay-ati hay-adiisu fiicantoo faqulta waxaa tidhi allahuma ajcal ibnii milahu ilaahow ka dhig inankayga iyadoo isagoo kaleba may aan idhi faqulta waxaa tihi waxaan ihi faqultu allahuma ajcal ibnii milahu faqulta waxaa tihi allahuma laa tajcalnii milahu wamaruu waxay nala mareen bihadihi amati adoontan wahum yadribuuna iyagoo garaacaya wayaquuluuna zanayti sarakti faqultu waxaan idhi allahuma laa tajcal ibnii inankayga ha kaba dhigin mila tan oo kalo faqulta allahuma ajcalnii mila maxay taasi kuba dhacday inankii yaraadee lagaba hadashiye muxuu ihi qaala ina daka rajula ninkaasi kaana jabbaaran ku daalimu ahaa ruux hadduu daalim yahay dee madharkani muxuu tarayaa beriba ilaah baa kaba goyn oo dadka ugu dulaysan buu noqon oo sida xadiidba kuba sugan dee saxiixa kuba sugan maalinta qiyaama waxaa lala imanaya ruuxii weynaa oo kale isagoo quraanjata ugu yar qadarkeed bale aan dee agtiis ama wasankaaba aan lahaynba markaa jabbaar buu ahaa faqultu markaa waxaan idhi allahuma laa tajcalni ku daalimu jabbaaru ahaayo ilaah kan oo kale hayga dhigin baani dee oo jabbaar iyo daalimo san oo kalea waina hadihi yaquuluuna laha zanayti walam tazni tan waxay ku leeyihin waad zinaysatoo may zinaysan wasaraqti walam tasriq waad xaday bay leeyihiin wadaana xadin fuqultu waa xagga baraa'ada ruuxuu xumaan ka beri yahay waxyaalaha ka beriyay dadku hadda ha kuma sheegayeene jaanibkaasa dee ah waa ruuxan hadalkoodiina waxaan jirin iyo waxaanay mudan kuma qabanaye faqultu allahuma ajcalnii mila marka xagga marka la eego waa shaygan maaha dee ihaaniye inuu daliil noqdiyo taas maaha waxaan looga hadashiiye waa dee shaygan iyo baraa'adayena waxaa lagu sheegayay ceebtaa inaanay lahaynba taas buu leeya ilaah taasoo kale igama mid dhig bal matsalan kolley baabka waama xadiidku waa inoo dhamaaday waa yar dheera etay inooguma sugane baabkaa dee waa waalidka oo kale berigiisu salaadii tadawucayd ama waxyaalihii kale aagsaan bal dee wax ka weyn jihaadkii baynu soo aragnay beriga waalidka iyo ixsaankiisu inuu taas oo kale ay tahay dee ducada waalidkuna in la aqbalayo o kaleo waalidka hadduu dee u duceeyiyo haddii bal matalan uu habaarayo oo kaleo taasna ay tahay waalidkii laba farayo bal dee weliba hooyooyinka oo kale iyo kolkol dee adnaa qadab iyo cadho yaro kuga yimaaday ayaa laga yaabaa inay habaartamaan ay welidkoodii habaaraan oo taas oo kalea hooyada neegis ay samaysay iyadoo arrinkaas yimi o ay quusatay oo welidkeedii inuu arkaba uu diiday bay haddana dee wax weyn kumay habaarin oo waatane bal in layskaba dhowro xataa dee habaarkii iyo waxyaalaha caynkaasi waayo waa wax la aqbalayo ilaahayna uu aqbalayo dee kolley dhibtii iyo wixiina waalidkii hadhow way kuma soo noqonaysaa bal taase laakiin tay nooguma sugan bal waladka iyo bal matalan daacada waalidku iyo berigiisu dee ahamiyada iyo mansilada weynay leeday dee kolley axaadiisna weli waa inoo dambaysaa insha allahu tacaala way noo socon doontaa xagga cibaaradan allahuma ajcalnii milahana waxaanu baryayaa maha in dee isagoo la dulaysto la garaaco taasoo ama la qadfo oo kale eh waa ruux macaasi ka fayow saa iyaduba ay macaasi uga fayoobeyn taa igaba dhig weye laakiin xaaladan ay ku jirto o kale taa maaha inta ku ducaysanay wallah subxana wa taala alam subxaanaka allahuma